waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali madaxweynayaasha maamulada puntland iyo galmudug cabduli maxamed cali gaas iyo axmed ducaale geele xaaf ayaa heshiis ku gaaray magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka u ah maamulka galmudug labada hogaamiye ayaa ku heshiiyey inay si wada jira usoo afmeeraan colaada ka taagan gobolka mudug waxayna isku raaceen in la sameeyo ciidamo isku dhafa oo ka shaqeeya xaqiijinta amniga gobolka mudug ee bartamaha dalka soomaaliya oo ay ku soo laalaabteen colaado salka ku haya aanooyin qabiil heshiiska ay ku gaareen magaalada cadaado labada madaxweyne ee puntland iyo galmudug ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii madaxweynaha maamulkaasi puntland gas uu qayb ka ahaa madaxdii maamul goboleedyada iyo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ee halkaasi uga qayb galeen xafladii ballaarnayd ee lagu caleema saarayey madaxweynaha cusub ee galmudug axmed ducaale geele xaaf xafladaasi oo si weyn loo soo agaasimay islamarkaana ay ka qayb galeen madax kala gedisan oo ka kala socota maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk soomaaliya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo xafladaasi ka hadlay ayaa waxa uu kula dardaarmay labada madaxweyne inay ka shaqeeyaan sidii loo soo afjari lahaa islamarkaana nabad loogu soo dabaali lahaa colaadda soo laalaabatay ee labada dhinac ku dhex marta magaalada gaalkacyo isagoona ballan qaaday in dowladda dhexe kaalinteeda ay qaadan doonto waxaan ka codsanayaa ama aan kula dardaarmayaa madaxweyne xaaf iyo madaxweyne gaas oo aan ogahay labadu inay yihiin nabadoono inay ka shaqeeyaan magaaladaas fawaalaha oo degan inay isu furaan haddaad aragtaan magaalo kala xihan iyo ummadaan isu tegaynin madaxdii baan heshiis ahayn waxaanu markhaati aan ka ahay dagaalkii ugu horreeyey markuu ka dhacay gaalkacyo oo labada community ee wada degan ay dagaaleen wasiirkii aan u diray ugu horreeyey wuxuu ahaa wasiir cabdiweli oo markaas ahaa ra-isul wasaare ku-xigeen isagii wafdi uu hogaaminayay markiiba dhibkii waa xaliyeen wixii meesha taagnaana waa fuudeeyeen wixii markaas ka dambeeyeen magaalada waxay noqotay nabad haddana alxamdulilah isagii baa madaxweyne ah nin oday oo halkan oday dhaqameedan wayla taagan yahay waxaan faraynaa hawshii ay bilaabeen markaas kii ay bilaabeen inay dhammaystiraan oo aan aragno bilaha soo socda hadduu ilaahay yidhaahdo inay ka keeneen magaaladaasi inay noqoto magaalo magaalo nabadeed oo dadka degan siday ahaan jireen waala ah oos dhalay oo wax walba wadaaga yaan ka rajaynayna doorka ay dowladda federaalka leedahay waxaa naga go-an wax alla wixii aan kari karno oo karaankeenna ah inaan idinku taakulayno annagoo weliba tabarteennu ay yar tahay waad og tihiin dhaqaalaheena meesha uu marayo
madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa goobta ka hadlay iyadoo hogaamiyahani inta badan looga bartay erayo kaftan iyo sarbeeb ay ku dheehan tahay oo soo jiita ka qaybgalayaasha ayaa waxuu halkaasi ka yidhi waxaan isleeyahay xafladdan caleemasaarka ee maanta intaasoo soomaaliya isugu timid waa midii iilo weyneed ee narko waxayna saamaynaysaa waxay leedahay tusaale fiican oo nabadeed baa ka muuqata madaxweyne xaaf waxaan kula dardaarmayaa maanta mas-uuliyadda aday ku saaran tahay walaalaha dhuusama reer jooga ee ahlusunna waljamaaca qofka la rabo inuu u tago u tanaasulo la hadlo gogosha dhigo waa adiga odaynimadeediina waad leedahay adaa lagaa sugaya adiga cabdiweli maxaa caligaas arrinta gaalkacyo jufaad u tihiin ehel baad u tihiin odayaal baad u tihiin khiyaar baad u tihiin waxaan rajeynaya iyaduna inayna soo noqnoqon doonin madaxweynaha dowladda federaalka ah waxa uu galmudug ka qabto unbaa isagana qiimeyn badan u noqon doonta waxaan rajaynayaa dowladda federaalka ah waxaa looga baahan yahay sidan oo kale marka madaxweynuhu uu meel yimaado oo meel kala tago oo istaydyada ku wareego wuxuu dareemi karayaa macnaha waddanka ka jira baahida taalla horumarka jira waxay dadku u baahan yihin waxay dadku fakarayaan laakiin madaxweyneha haddii xamar lagu ekaado war kalaa meesha ayaa waxaan rajaynayaa socodkuna inuu bato weliba reer mudugga socodkaa lagu badiyaayo inaadna marti qaadaan waddada la maro gaalkacyo iyo loo kala socdo cadaado garow iyo cadaado laysu soo maro socodkaas maanta haddii cabdiweli gaas iyo adigii iyo madaxweynihii waddada aan isla qaadna wax badan baa isbedelaya gaalkacyo lugha lagu taga asalamu calaykum raxmatullahi wabarakatu madaxweynaha cusub ee maamulka galmudug ganacsada axmed ducaale geele xaaf ayaa khudbadii caleemasaarkiisii waxauu ku soo hadal qaaday arrimaha dib heshiisiinta ahlu sunna waljamaaca iyo midda puntland isagoo sheegay in ujeeddada uu xilka galmudug u qabtay ay tahay nabadayn iyo dib heshiisiin mudanayaanay mar weyn waqtigu waa adag yahay waa kulul yahay waa ramadaan madaxweynihio inuu laabta rabaa waa la joogaa waxaa muhiima oo aad iyo aad aan jeclahay inaan horta u sii daayo anigu halkaa waxaan u imid inaan dumarkiisii sameeyo inaan odayeeyo ayaan u imid meeshaan waxaan u imid dhibaatada ka jirta gudaha galmudug iyo daafaheedaba inaan inaan inaan inaan inaan insha allah aan u helo xal ahlusunna waljamaaca waa dad eeru sharafa waa walaalaha iyo waa qurmadeedii ilaaha u noo soo hadee ilaaha u shukaayo keen baadeen
madaxweynayaasha maamulada puntland iyo galmudug ayaa kadib heshiis dhowr qodob ka kooban iyagu ku kala siixday magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka u ah dowlad goboleedka galmudug cabduuli maxamed cali gaas madaxweynaha maamulka puntland iyo axmed ducaale geele xaaf madaxweynaha maamulka galmudug oo uu weheliyo hogaamiyaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa kormeer ku tegey qeybo fara badan oo ka mid a magaalada cadaado socdaalkaasi oo loogu magacdiray adkaynta nabadda waxaana markii dambe madaxweynayaashu ay warbaahinta kula hadleen bartamaha magaalada cadaado madaxweynaha maamulka puntland cabduuli gaas oo hadalka ku hormaray ayaa waxa uu sharaxay waxyaabaha ay ku heshiiyeen arinta kale oo aan rabo marka inaan halkan ka caddeeyo waxaa weeye waxaan rabnaa dhulkan inuu nabad ahaado soomaaliya nabad bay u baahan tahay gaar ahaan dhulkan ama daqadda aan joognaana dadku dowladda waxay ka filaan waxaa weeye in nabadgelyo dadku ay helaan inay adeeg bulsho ay helaan inay horumar helaan wax walbana waxaa furo u ah waa nabadda weeye madaxweyne xaaf waxaan ku wada hadalnay inaanu ka wada shaqayna nabadda in si lilaahinimo ah oo daacadnimo ah oo lakacabsi leh aan uga wada shaqayno nabadda mudug iyo iyo iyo puntland iyo galmudug iyo soomaaliya oo dhanba laakiin waxaan isleeyahay nabaddan gobollada dhexe iyo dhulkan ka dhalatay waxay fura u tahay nabadda soomaaliyeed bay guud ahaan u tahay waan isleeyahay ay fura u tahay waxaan rabnaa marka hore inaan dhowr qodobaan ka wada hadalnay mid waxaa weeye arrinta hadda daaqsiinta ah ee shiddadeedii soo laalaabatay dhacdooyin baa jiray ayaamihii u dambeeyey ka dhacayey dhulkan bariga gaalkacyo ah dadka waxaan u baaqaynaa nabad axmed ducaale geele xaaf hogaamiyaha galmudug ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in isaga iyo madaxweyne cabdiweli ay ku midaysan yihiin in puntland iyo galmudug wax dhibaato ah ama colaado aysan dhex oolin xilligan wixii ka dambeeyana labadii ruux ee isku xadgudubta aysan ka tarjumaynin labada maamul ee iyaga ay u gaar tahay waxaan aad rabaa inaan uga hadlo hadda waxaan dhex taagannahay magaalada cadaada dhexdooda bannaankaan taagannahay waa nabad alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay nabaddan hanoo kordhiyo hanoo ballaariyo ummadda reer galmudug iyo reer puntland waxaan idiin sheegaynaa ani cabdiweli waana kaas shacabkayagow shacabkayagow israaca adinkuna isu calool furnaada wax allaaliya wixii dhibaha way joogsan doonaan jidadka waa furaynaa sida ugu dhaqsaha badan arrinta yar oo godad iyo gacna falahadda ka jirtana ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan u istaagto odayaal iyo saraakiil iyo ciidamaan u diri doonaa sidii madaxweyne cabdiweli u sheegay ciddii arrintaa ku xadgudubtana waa lagu ciqaabi doonaa labada dhinacba war kale meesha ma yaallo soomaaliya ha midowdo galmudug iyo puntland waa kuwaas maanta wixii ka dambeeya labadii isku xadgudubtaa iyagaa isku xadgudbay puntland iyo galmudug maaha waa qof iyo qof qabiil iyo qabiil maaha waa qof iyo qof ogaada hadalka ka soo baxay hogaamiyaasha galmudug iyo puntland ayaa ah mid rajo wanaagsan gelinaya shacabka ku nool deegaanada gobolka mudug oo xiliyada qaar martigeliya isku dhacyo ciidamo ka tirsan labada maamul iyo colaad aan joogsi lahayn oo deegaanada miyiga ay ku dhex marta xoolodhaqatada labada dhinac kaasi oo sababa khasaare naf iyo maal
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali